madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen iyo wafdi hogaamiya oo deyreen deegaanka cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe iyo shiidhigay mashaariic horumarineed oo nisqajaran dhismaha xarunta maamulka iyo adeegyada aasaasiga iyo ambaahin bulshada deegaankaasi qaybo shalgidisan ee bulshada deegaanka iyo naskabaxeen fagaaraha wadooyinka iyo maamulka degmada iyo hadhawaayo uma wajaheen madaxda deertii cali guduuda iyo oona fadaayeen in madaxda kula hadalaan baahiyaajo madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali guudaawe xuseen oo la hadalay shacabkii hanaskabahan iyo weliba uusan ku warmay mashaariicda uusa maamulsha ku fuliyay dowla deegaankaasi iyo sida iyoon shal baahi badiyina bacda salaam waxaan ka mahad celinayaa soo dhowayntiinna aan loo kala helin yar iyo weyn ee saaka ilaa saacan oo qorraxdii dhacda aad bannaanka u taagan tihiin waxaan idin leha waa mahadsan tihiin allahna idin sharfo waxaan aad ugu faraxsanahay degmadan booqashooyin aan ku imiday dibuxurayntii aan ku imiday dadka ku sugnay xilligaas iyo haddoo galabta waa kala duwan yihiin ilaahay ama haddaas iska leh ee annaga safarkayna aniga wafdigayla socdo dhowr qodob oo ka koobnaay qodobka koowaad wuxuu ahaay mashaariic loogu tala galay dowladda hirshabeelle degmooyinkooda mid la xidhig jaraayo iyo mid la dhagax dhigaayo ayaan maaragtay hawshayna ugu weyn ayay aheeday sidoo kaleentoon dalku waa federaale bulshada isdhexgalkeeda iyo digudhiski guud ahaan deegaanka in laga shaqeeyo ayuu qodobka kale ahaay qodobka kalena wuxuu ahaay amniga in laga shaqeeyo amnigaad maanta haysatiin wuxuu ku yimid oo waad ogtihiin dad badan oo qaaliyahood jeceshii inaad ku weyseen dagaalkii guud ahaan ummadda hirshabeelle waa u mahad celinaya gaar ahaanna degmada aan ku suganahay waa idinkaga mahad celinaya aad iyo aad aad u mahadsantihiin xurriyad kasta iyo horumar kasta ee ummada ku nooshahay naf iyo maalay u hureen waxaan qiraayaa deegaankaa nabadda ka jirto ee aad ku naaloohaysiin naf iyo maal aad ku weyseen intii dhimatan alla u naxariistaan leenna intii ku dhaawacantana allah caafiyo inta xooloodii ku weysan ilaahay beddel khayr raadsiiyo runtii waa idiin mahad celinayaa dadaalkiinna degmada cali guduud mashaariicdan u wadno haddaan hal iyo laba dhaho waxaa ka mid a xafiismankii degmada maamulka degmada oo ku shaqay lahay sidoo kale waxaa ka mid a saldhiggii sidoo kale waan ogahay dadka deegaankan waa xoolo dhaqatee xarun weyn oo xoolaha lagu daaweeyo ayaa ka mid a sidoo kale xeebna waad leedihiin oo baddiyaa idin saaran waa ogahay deegaankan xarun weyn oo kalluumaysiga iyadana loogu tala galana waa laga dhisa haddii ilay raalli ka noqdo horeyna waxaad og tihiin in looga hirgeliyey nalkii cadceedda ku shaqaynayo soolarka ahay runtu mashaariicdu waa isdaba taallaa ku dadaala ku dadaala nabadgelyada ku dadaala isla jirka dadka ahalkaa ee diriskaa guud ahaan ha lagu dadaalo runtii waa uga mahad celinaa dadka deegaankan ummaddu markay ku safrayso way ammaanaan nabadgelyan ku marnaa ha yidhaahiin